dugsiga dhexe ee xamar waxaan tagnay labadii bishii shanaad laba kun labaatan iyo saddexdii waxaan kusoo aragnay xaalad bini aadan oo zaa'id ah oo ay ka mid tahay caafimaad daro nadaafad daro maxaa la dhahayey daryeel caafimaad oo center aan lahayn meeshaas oo lagu daaweynayo dadka maxaabiista ah sidoo kale dad maxaabiis oo iska xiran oo romaan ah kuwo la xukumay xukumo yaryar lagu xukumay wax yaroo lacaga loo haysto qaarkood taleefano loo haysto waxaa kaloo naloo sheegay oo taliyaha noo sheegay in qof muwaadin soomaaliyeed ahaa dil ku xukunaay diyadii laga bixiyey haddana ku dhintay xabsiga isagoon la sii deynin marka xaalad bani aadan oo iska iska darana ka jirto daban meeshu waa xabsi daruufu way jiri karaa laakiin maxaa sharci ka baxsan ood aragteen ood golaha hor keentay
golaha waxaan hor keennay tusaalo gabadh xildhibaana ku xiran meesha sidaan horeyba warbixinta aan u akrinay xildhibaanad lagu haysto xabsiga oo waxaa jirto la leeyahay lacag ay naga qabtaa dukumindiyadeeda iyo maxaa la dhahayey wixii markaas aan soo aragnayna aan iswaafaqsanayn dukumindiyo kala gadisan markaas meesha yaallaan sidoo kale waxaan aragnay dad maxkamad lasoo saaray oo haddana la xukumin ooaan lagu haysanin maxaa la dhahay wax adeene lagu celiyay xabsigay iskaga jiraan romaan ah dad xukumano xukumo yaryar ku xiran oo wax wax yaroo layska bixin lahaay laba boqoloo doolar tusaale ahaan lacag ah taleefon oo nicla taleefon yariish ahoo haddii suuqa la tago konton doolar xitaa la gadi karo oo la xukumay lix bilood ka hor la xukumay oo iskaga jiraan waxyaabo badan xabsiga oo maxaa la dhahay cariiri ah tiradii loogu talagalay ma ahan tiro badan oo xabsigii markaas ku jirto tusaale taliyaha wuxuu noo sheegay sagaal boqoloo qof inuu qaadi karo xabsiga ilaa i kunna lagu cariirin karo kun iyo saddex boqol labaatan kuwa qofa ku xirnayd marka aan tagnay waan gartay arrinta roomaanka aad baa loo hadalhayay muddooyinkii lasoo dhaafay maxay ka dhigan tahay roomaanku misaa soo qoray
tira arrinta roomaanka horta maxaabuusta u xiran roomaanka tiradooda waa saddex boqol toban iyo sideed qaarkood toddoba jeer ayaa lagu celiyey maxaa la dhahayey maxkamadda qaarkood laba jeeraa lagu celiyey qaarkood hal mar qaarkoodna maxaa la dhahayey weli lama geynin tiradoodana siduu taliyaha uu noo sheegay saddex boqol toban iyo sideed maxabuus waa marka dadkan maxkamaday sugayaan maxkamad lama geeyo qaarna maxkamadaa la geeyey oo dhowr jeer lagu celceliyey qaar hal maraa la geeyey qaarkoodna lama geenin waxaa sheegteen makbuus diyo laga dhiibay haddana xabsiga ku dhintoo xirnaa mar haddii reeruhu ka heshiiyeen maxay hisaabta usoo xirnaa wallaahi waan weydiinay taliyaha xabsiga maxbuuska dhintay dabcan dil uu xirnaay qof uu dilay uu xirnaay diyadii waa la bixiyey kadib wuu xanuunsaday xanuunkii isbitaala beri la geynaa maanta la geynaa lacag la imaada isbitaalka aa ku geysatiin iyo muran oo xabsiga iyo maxaa dhahay dadka markaas asaga ehelkiisa ahay u dhexeeyey oo ah idinka geeya idinkuu idin xiran yahay xabsiga ku jir xabsiga ku jiraayo geeya maxaa la dhahayey meeshii dhakhtarka geeya iyo anna kama geynayna idinka geysta laba dhexdooda ku dhintay siday noo sheegeen yaa qaadaya mas-uuliyadda dadka la xukumay wixii laga baxshay dadka diyada dhiibay xabsiga ku dhimanaya ma maxkamadaha iskale mase xabsiga dhexaa iskale
guud ahaan horta dalka oo dhanaa dhibaato haysataa laakiin maxkamadda markay soo xukunto oo qofka loo soo gudbiyo xabsiga dadka xabsiga jooga ayaa laga rabaa laga yaaba ganaax inuu jiro oo xabsiga uu leeyahay marka maxkamadda qofka uu soo xukunto tusaale hadba qofka uu markaas sida ay tahay ganaaxiisa qof waxaa jiro lix bilood loogu daraayo oo xabsiga ku dhahaayo lix bilood oo qofkaas maxaa la dhahay ganaax xabsiga loo haystaa qof sanad uu noqonaa qof inka yar uu noqonaa haddii markaas xabsiga uu ganaax u haysto isagaa laga rabaa qofka gacanta ku haya in xabsiga markaas maxaa la dhahayey tiradii xabsiga loo haystay in in dib loo fiiriyo mise dabagal lagu sameeyo dhammaan maxaabiista ku xiran xabsiga in dabagal lagu sameeyo oo halhal loo wareysto iyo kiisaskooda oo gacanta si fiican loogu haayo haddii kiisaskooda la heli lahaa in gacanta lagu haayo ani siday ila tahay waxay tahay way fududaan lahayd taliyahana wuxuu ku daray haddii si sax ah maxaa la dhahayey ay noola shaqayn lahaayeen maxkamada mise tusaale ahaan kiisaska dacwadda loo qaadi lahay sida saxda ah warbixintay ku jirtaa sida dacwada loo haddii loo qaadi lahay sida saxda ah dacwadda waxaa naga yaraan lahaa tirada ku xiran xabsiga maadaama tirada uu markaas ay ku jirto ay tahay tiro extra ee ka dheeri ee maxaa la dhahay tirada loogu talagalay xildhibaan guddi baarlamaanaad tihiin adinkaa u u sarreeya dabal ee adigii dawladda daruufahan iyo caqabadahan baad soo aragteen maxaad ii qorshaysan ma halkan baa loogu sii gudbaya mase wakti laaba hor qaadayna jira annaga ee saddexdeena guddi oo guddiga xuquuqul insaanka guddiga cadaaladda iyo guddiga adeega bulshada qofba meeluu qaabilsanaa dhammaanteen waxaan usoo booqanay waxay ahayd xaaladda xabsiga ka jirta oo dhab ee inaan soo ogaano ee shaqo badan kadib iyo muddo dheer aan daba joognay oo dhowr maalimood aan ku noqnoqonaynay si aan wax u saxno warbixintii ayaan iswaafajinay kadib baarlamaankaan ka horjeedinay guud ahaan wuxuu u yaalaa maxaa la dhahayay ee madaxda soomaaliyeed oo uu u horeeyo madaxweynaha maxaa la dhahay ra-iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka iyo dhammaan xildhibaanada qaybahooda kala duwan laakiin